kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka beledweyn iyo bannaanbax looga soo horjeedo dagaalkaas oo ka dhacay isla magaalada dab khasaaro hantiyadeed geystay ayaa ka kacay suuq ku yaala magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose oo maanta gaaray degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka puntland oo iscasilay madaxweyne lafta gareen oo maanta kulan la qaatay safiirada ingiriiska iyo maraykanka iyo maraykanka oo ka dhabeeyey hanjabaadii etoobiya iyo maali
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad labada bisha koowaad sannada labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyn iyadoona banaanbax looga soo horjeedo dagaaladaas ay ka dhaceen magaalada beledweyn waryahayga mustafa cali cabdu ayaa warkan kasoo diray beledweyn
ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa weerar ku qaaday deegaanka qowlad oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada beledweyne halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo uu hogaaminayay sarkaal lagu magacaabo nuur dheere ciidamada loo weeraray ee ku sugan deegaanka qowlad ayaa ahaa kuwii habeen ka hor magaalada beledweyne kula dagaalamay ciidamo uu watay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan kaasi oo ka dhashay khasaare kala duwan goobjoogayaal ku sugan halka uu dagaalku uu ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in khasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi inkastoo aanan la xaqiijin karin inta uu leeg yahay mudaharaadyo looga soo horjeeda dagaalada ee ka dhacay deegaanka qowlada ayaa ka dhacay magaalada beledweyne waxaana xirmay ganacsiga magaalada waxaana hakad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka kadib markii mudaharaadyo xoogan mar qore ay qabsadeen magaalada dhagaxaan ayaana lagu jira waddada laamiga marka koowaad waxa aan ka xumahay ama aan ka xunnahay waxa dhacay maantay oo dagaalka ah aad baan uga xunnahay marka labaad gobolkaanu ilaa weligiis wuxuu diidanay hirshabeelle soomaali diid ma ahan dawlad diid ma ahan laakiin weligiis wuxuu diidanay hirshabeelle balu fiirsada laamigiisuu waagyaha fiirsada balu fiirsada suu laamigu waagyaha fiirsada waa shacabkiiyoo kacay shacabkiiyoo kacay waay qodobka labaad wuxuu yahay hirshabeelle saldhigooda weynu waa jowhir waa jowhir xamar iyo jowhirna diyaaradaa laysaga raacaa waxaana diidannahay hirshabeelle war maxaa dadkaan loo weerarayaa maxaa loo weer war ummadda maxaa loo weerarayaa war maxaa dadka loo dhibaataynayaa war maxaa carruurta loo laynayaa hooyooyinka maxaa loo dilayaa war anagu hirshabeelle ma ogolin dooni mayna hirshabeelle hirshabeelle ma ogolin annagu
waxaan maanta isugu soo baxnay haddii aan nahay shacabka reer hiiraan khaasatan shacabka magaalada beledweyne ku nool in si kas ah ama mataqaanaa caddaan galdarre caddaana nala ku soo qaaday taasoo nooga timid dawladda federaalka xaggeeda iyo maamulka hirshabeelle isku sheego annaga maamul hirshabeelle wax la yidhahdo horta ma aqoonsaniba mana aqooni doono hadduu ilaa yidhahdo waxaan rabnaa marka dadka mas-uuliyiinta ah ee gobolkan u dhashay ee dadkan ka dhashay ee mataqaanaa maalin walba in shacabkan lagu gumaado la rabaa ayaganu ka aqbalaayo waxyaabaha shacabkan lagu gumaadayo ka aqbalaayo waa nasiib darro inay mas-uuliyiina nahay ay yidhaahdaan shacabkaanaa matalnaana ay yidhaahdaan maalin walbana habeen walbana ay dilaan canug yar oo bajaaj wado ay dilaan ay ciidamadooda ay dilaan ciidamada dilaahuna ma aha ciidamo gobolka u dhashay ma aha waa nimankii hadda la sheegaayo mataqaanaa saraakiil amniya aan nahay dhahay gol dhinacyada ka fafadhiya ninkii la cali jayte cismaan weli lama maqal canug bajaajlaaho mudulooda magaalada beledweyne dhexdeeda xabad lagu dhafto lama maqal mana dhicin hadda kadibna dhici mayso wax ka joogaba malahanba waxay ku soo duuleen dadkaani ku soo duuleen wax ka maqan malan haddee noqolaad oo khayaanadii dhallinyaradii gobolka u dhalatay deegaanka kulli waa la joogaa shacab iyo ciidan iyo wax allaal waxa haysan waxaa diyaar unahan khatarta ee wadaan dabadhiliifyada ay soo adeegsatay hirshabelle inaan la dagaalanno haddee noqolaad bannaanka iyo hadday noqon lahayn magaalada beledweyne waxaa ognahay siyaasadda waa la soconnaa jenaraal xaadoole iyo masdile iyo saney muqdisho inay dhabbooyin waddooyin xirtaan cid weerartana ma jirto Wa- tartiibna waa looga bixaa tiriidisha markuu shira leeyahay beledweyne cid qori ku dhex qaadan karta iyo cid waddo xiran karta ma jirto ma dadkaasaa waxay ka fiican yihiin dadkayna ma dhici karta beledweyne annagaa iskale xaaladda magaalada beledweyne ayaa kacsan dadkuna waxay hadlayaan dagaalada dhex mareen ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa hogaaminaya taliya nuurdheere musaf cali cabdow dalsan t v beledweyne
dab geystay khasaaro hantiyadeed ayaa maanta ka kacay suuqa caanaha xaafadda saybiyaano degmada hodan ee muqdisho v a faadumo cabduqaadir ayaa warkan sii dhammaystiraysa wuxuu dabku u dhacay sida la sheegay koronto beeka ayuu maaragta dabku ka dhacay uu ka bilowday waa soo gubteen baqaaradii waaweynaa kuwii yaryaraa ganacsigii oo dhan waa soo gubteen
halkan waa suuqa caanaha ee sebiyaano abaarabarqada ee maanta waxaa ka kacay dab aad u xoogan oo marka horeba ay ka dhalatay korontada shirkadda beegto gaar ahaan meel madaxa lagu jarto waxa uu saameeyey dhammaan baqaaradii ku yaalla hareeraha laamiga durbadiiba waxaa gurmud u yimid halkan maamulka degmada hodan iyo sidoo kale gaadiidka kala gedisan ee waaxda dabdamiska gobolka banaadir iyadoona sidoo kale shacabkii ka agdhawaa halkan ay gurmadka qayb ka ahaayeen laamaha amniga qaybahooda kala gedisan ayaa halkan ku sugnaa waxaa la sheegay in dadna aysan ku dhimanin kuna dhaawacmin laakiin ay jiraan hanti fara badan oo halkan ku burburtay iyadoona dadkii iska lahaa baqaaradii ku yaala halkan ay joogeen waxaana ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin dabkii ka kacay halkan inkastoo qadarta alle aysan meesha ka marnayn waxaana inta badan korontada shirkadda beeko ay maalmihii u dambeeyey aad loogu hadalhayay baraha bulshada oo saamaynteedu ay ahayd mid marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaysay markaan imaanay halkan waxaa muuqaalbaahyaha dalsan la dhex qaadnay qaar ka mid a dadkii goobjoog u ahaa marka hore sida dhacdadu ay ku bilaabatay marka hore say wax ku bilowdeen dabka waxuu ku bilowday maqaayadoo ka bilowday kabacdina markuu maqaayad ka bilowday meesha oo dukaan raashin ahayd raashiinku dabka sii qabsaday korontooyinka dabka sii faafiyey kadib dabka wuu sii batay dabdamiska alwacgadaalo ka yimaadeen marka hadda wax khasaare ama wax dhibaato ay meesha u geystaan ma jiraan laakiin waa khasaare weyn oo geysto oo dukaamo waaweyn oo raashin meesha ku yilo goobo ganacsiya marka saasuu dabka ku dhacday marka xaaladdan hadda way degan tahay dabka waa la dambiyey wuxuu dabku u dhacay sida la sheegay koronto beeka ayuu maaragta dabku ka dhacay uu ka bilowday waa soo gubteen baqaaradii waaweynaa kuwii yaryaraa ganacsigii oo dhan waa soo gubteen hadda maaragtay hormuud iyo ummadda soomaaliyeed ayaa gurmad u fidiiday waxaana rajayna insha allahu tacaala in lasoo afxirayna waa rajaynaa annagu ma aana arag laakiin khasaare hantiyadoo badan oo waa ku burburay Mhm. marka sidaa weeye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khasaaruhu khasaaro fara badan weeye khasaaro fara badan weeye dhinac kasto dhinac kasta waa gaara suuqa waa gaara korontadaas kolley waa qadartu waa kolley waa qoran tahay wax kasta qoraal waaye wax alla waxa kugu dhacaya macnaha ee kunsanaa kaa weynyiina layidhi waxaan waa qoraal waa qornaayeen alxamdulilaah kolley ilaahay iyaa mahaddaas iska leh gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo qudhiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ilaa hadda ay garab taagan yihiin dadka hantidooda markaasi ku baaba'day halkan ayna gurmud u fidinayaan waxaana uu sidoo kale shacabka kaga mahadceliyey qudhooda gurmadka ay sameeyeen islamarkaana waxa uu digniin faray shirkadaha korontada oo uu sheegay in mar kasta korontooyinkooda ay taxadir u yeelaan Eh, bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa suuqa caanaha saybiyaano abbaaraha ee saddex saac iyo bar subaxnimo goob inta lagu jirta ayaa dab ka kacay kabacdina wuxuu ku faafay hareerihii u dhowaa mise goobii u dhowaay ee ganacsiga ge- maamulka degmada hodan iyo waaxda gurmudka degdeg oo iskaashanaya iyo shacabka oo iskaashanaya inta badan kusoo bixeen alxamdulilah waxaa waaye waa ku guulaysanay boqolkiiba siddeetan wax khasaaro nafeed ah ma jiraan keliya waxaa jiro khasaaro ii sheegaya ganacsiyadeed laamaha amniga oo ayagana aan kaashanayno ilaa ay haddana u taagan kuwada guulaysana dhammaanteen inaan dabkii iyo halkan saaka ka kacay aan wada damino waxa ay sheegayeen ka maamul ahaan insha allah inaan la xisaabtami doono shirkadaha ii sheegaya korontada in halhal qudhooda lagu yeeri doono imaan doonaan ii sheegaya degmada lanana xisaabtami doono guud ahaan maamulka gobolka banaadir iyo maamulka degmooyinka dhan dhammaantood waxaan ugu farayaa inay ii sheegaya korontada ii sheegaya ka dexdiraan goob fiican mise meel oo aan khasaaro mise dhib aan ka soo gaariyeen in korontada lagu xiro wallaahi waa ujeedaa indhahaada inta ii sheeg gubatay kollaytaba meel suuq caano ah oo caana goobta caanaha la keenay ahayd iyo hal dukaanooda u jeedid inuusa oo macnaha ii sheegaya meesha ku gubatay kabacdin dabkana wuxuu ka kaca waxay ahayd goob timaha lagu jiro kabacdin wuxuu ku faafaa hareerihii ii sheegaya ganacsiga kollaytaba ii sheeg wixii jiro oo macnaha oo khasaaraha iyo goobihii jirana dibaan niila soo wadaagi doonaa insha allah faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta gaaray degmada awdheegle ee gobolkaas ibraahim mayo ayaa warkan ka soo diray shabeellaha hoose
safar dhanka dhulka ah oo xalay saqdi dhexe ka soo bilowday caasimada dalka ee muqdisho ayay wafdigan uu hogaaminayo xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo gudoomiyaha cusub ee degmada awdhegle ayay maanta ku soo gaareen degmadan awdhegle oo ka tirsan siddeedda degmo ee gobolka shabeellada hoose waxaa wafdigan degmada awdhegle ku soo dhaweeyey saraakiil ka tirsan s n e iyadoona ugu horreyn wafdiga ay u kuurgaleen xaaladda dhabta ah ee ka jirta degmada awdhegle oo ay ka mid tahay biila'aan xilligan ay wajahayaan shacabka degmadan xildhibaanka iyo saraakiisha ciidanka xoogga ayaa sidoo kale kormeeray amniga waddooyinka waaweyn ee soo gala degmadan iyo sida uu u shaqeeyo suuqa weyn ee ganacsiga degmada awdhegle sidoo kale xildhibaanka iyo saraakiisha ciidanku waxa ay kormeer ay ku sameeyeen xaafadaha degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose ugu horreyn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada awdhegle ahna kusimaha guddoomiyaha degmada maxamuud sayid axmed iyo gaashaanle saahid jaamac faarax taliyaha ururka koowaad ee gorgor ayaa wafdigan si wada jira ugu soo dhaweeyey degmadan waxaan kusoo dhaweynaa gudoomiyaha degmada awdhegle gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose xildhibaan nuur xildhibaan federaalka soomaaliya soo dhawaadaad leenahay degmadiinni iyo deegaankiinnii xildhibaanna waa deegaanka lagaa doortay deegaankaanu deegaan doorashadaadii mara ku soo dhawow mudane xildhibaane gudoomiye saraakiisha heer gobol ee ku soo dhawaada anagoo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada awadheegle ee ahna kusimaha gudoomiyaha degmada waa mahadsantihiin inaad soo gaartiin degmada awadheegle aad iyo aad idiin soo dhaweynaa ciidamada xoogga dalka saraakiisha ee amniga ka shaqeeyey ee ka dhiga meel laisku hadlay karo ee magaalada ee si aad arkaysiin afarteeda koonaa soo booqanay ee daafaheeda ilaa magaalada bannaankeeda ee gudaheeda ee bulshada aad soo aragteen ee amni ah ugu dambeyn xildhibaan nuur siidow baaba oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa saraakiisha iyo maamulka degmada ugu mahad celiyey soo dhowaynta ay u sameeyeen sidoo kale waxa uu sheegay in safarkooda uu ku saabsan yahay sidii xilka loogu wareejin lahaa guddoomiyaha cusub ee degmada awdheegle saalax cabdiraxmaan maxamed
waxaan allaha ugu mahad celinayaa sida towfiiqda leh uu inoo waafajiyey safarkan ujeedkiisa uu ahaa inaan ku soo gaarno degmada awdheegle annagoo soo marnay deegaano badan oo ka tirsan degmada awdheegle safarkeena ujeedkiisa wuxuu kasoo bilowday magaalada muqdisho safar dhulka ayuu ahaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay subxaana watacaala si nabadah ayuu inagu soo gaarsiiyey degmada awdheegle maadaama qoraxdu ay kulashahay safarkan safar oo uu ahaa safar aad iyo aad oo xilli kuleel kusoo aaday waan isxog wareysan doonaa waxaan rabaa inaan umahad celiyo ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo garab iyo gaashaan noo noqday noona suurageliyey gacan weyna naga siiyey sidii aan annagoo nabad qabna usoo gaari lahayn degmada awdheegle insha allahu tacaala waxaan kormeer ku sameyn doonaa xarumihii degmada ee dib ee dib loo dhisay iyo kuwii la dayactiray iyo kuwii hadda cusbaa ee la dhisay
ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose
warkaas caawa dalsan muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan ayuu idinkaga imaanayaa haatan wararka dhinaca dibadda dowladda maraykanka ayaa sabtidii shalay ahayd ka jartay dalalka ethoobiya maali iyo gaani waa gaana aan idhaahda geni barnaamij ganacsi oo canshuur dhaaf ah oo loo sameeyo wax soo saarka waddamada afrika ee ka hooseeya saxaraha tallaabadan ayaa daba socotay hanjabaadii madaxweynaha maraykanka joe baiden oo ahayd inuu sidaas samaynayo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo afgembigii dhowaan dhacay warkii aad kala socoteen dalsan muqdisho waa naginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la xil yaabaha tale la xil